أيها الإخوة والأخوات waxaa farxad u ah walaalihiin shabakada manhaj online inay idiin soo bandhigaan kitaabkan qayimka ah oo magaciisa la yihaah almukhtaar min almuntakhab min axaadiid alaadaabi walakhlaaq icdaad nukhba min alculamaa casharka saddexaad waxaana noo sharaxaya ashaykh xasan kaafi
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال باب الصدق وحو باب يهي آن الصدق رنتي أي باب يهي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال وحو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا رسولك صلى الله عليه وسلم وحليه عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر لازم الرنت رنت وحيكوغو هنونينيسا برغ إيو وناغ البر واسم جامع للخيرات ومقع خيرات إيو وناغ جمعينيه marka sidqiga iyo runtu wuxuu kugu hanuuninayaa wanaagga iyo khayrka wanaaggaas iyo khayrkuna wuxuu kugu hanuuninayaa ila aljanna marka runtu waa min asbaabi dukhuuli ljanna asbaabaha qofka uu jannada ku gelayo waxaa ka mid ah runta inuu qofka laasimo ka zuuli maayo buu yihi rasuulka calayi salatu wasalaam ninku ka zuuli maayo inuu run sheegayo runtana uu ku dadaalayo ilaa la qoro alla agtii lagu qoray inuu yahay sidiiqa mid run badan inuu yahay markuu rasuulka sala alla ly slm marka booriyey runta iyo fadliga ay leedahay iyo inay ka mid tahay min asbaabi dukhuuli ljanna qofkana lagu magacaabayo cinda allaahi casa wajalla inuu yahay sidiiq wuxuu ka digay sifo aad iyo aad u xun oo ah alkadib sifatu lkadib ayuu nebigu ka digay sala allah alay slam wuxuu yidhi wa iyaakum walkadiba waxaan adinka iyo waxaan idinkala digayaa beenta yacni beentaan idinkaga digayaa fa ina alkadiba yahdii ila alfujuur beentu waxay qofka ku hanuunisaa faajirnimo inuu xuduudda sharciga tilaabo fujuurkuna wuxuu ka soo horjeedaa albir oo waa magac jamcinaya sharta iyo xumaanada qofka fujuurkana qofka wuxuu ku hanuuniyaa naarta idan marka beentu waxay ka mid tahay asbaabaha qofka uu ku mudanayo cadaabka alla subxaanahu wa tacaala wamaa yazaalu rajulu yakdibu wayataxara alkadiba xataa yuktaba cinda allahi kadaaba ninku ka zuuli maayo inuu been sheegayo beenta uu ku dadaalayo ilaa alla agtii lagu qoray inuu yahay kadaab mid beenaale ah wasfigaasuu qaadanayaa magacaasuu qaadanayaa inuu yahay beenaale beentaasna uu sameeyana wuxuu ku mudanayaa cadaabka alleh waxaana soo marnay axaadiistii nebiga sala alla ly slam uu ku sheegay inay beentu ka mid tahay min sifaati almunaafiqiin calaamadaha lagu yaqaano dadka munaafiqiinta kadibku marka kama mid aha sifaatka mu'miniinta kama mid aha wuxuuna ka mid yahay beentu waxay ka mid tahay waxyaalaha dadka ay aada u sahladeen laakiin ka mida min kabaa'ir dunuub oo culimmada aliftay oo wax ka aliftay fi lkabaa'ir iyo inay ma aragtay kabaa'irta wax ka mida ay sheegaan waxyaalahay sheegeen waxaa ka mida alkadib oo kabaa'irta ay ku soo dareen dembiga markii la leeyahay waa kabiira min alkabaa'ir macnaheedu maaha in kabaa'irtu ay kooban tahay toddobaatanna kuma koobna toddoba boqolna kuma koobna dunuubta kabaa'irta aad bay u badan yihiin laakiin culimmadu waxay sheegeen daabit lagu garanayo dembiga inuu ka mid yahay min alkabaa'ir iyo inuusan ka mid ahayn sida sheikhulislaam ibnu teymiya uu sheegay kabiiro waxaa la yidhaahdaa buu yidhi qoxii la iskugu goodiyo binnaar aw bilacna qofka hadduu sameeyo wixii la yidhaha naaruu ku mudanaya naaruu gelaya ama la yidhaahdo waa malcuun oo waa lacnadan yahay ama laga ratibo xad min xuduud illaah oo xuduud laga oogayo sida sariqadii iyo shurbulkhamri iyo wixii la mid a oo xuduudda sharciga ku yacni xuduud ku timid fi sharci waxaa kaloo lagu daray inuu nebiga sala allahu alay slam ka beri noqdo uu yidhaahdo leysa mina nagama mid aha ama la yidhahdo fa ina muxamedan bari'un minhu nebi moxamed sala alla alay slam beri buu ka yahay qofkii waxaa sameeya ama laga ratibo bilqadab inuu ilaahay u caroonayo qofkii waxa iyo waxaa sameeya ama dunuubtaa gala waxyaala saasay culamadu tilmaameen inay daabid u tahay alkabaa'ir markii beenta loo loo yimaado marka ama alkadib daabitkaasay soo hosgelaysaa alaa lacnatullaahi cala alkaadibiin ilaahay waa lacnada subxaana wa tacaala kuwa beenaalayaasha ee beenta sheega waxaa kaloo laga ratibay qofka inuu naar gelayo oo naar uu ku mudanayo beenta uu sheegayo waa ina nabi xadiidkanina ku jirtaa oo rasuulka sala alla alay slam wuxuu yidhahday kadibka qofka wuxuu ku hanuuninayaa fujuur fujuurkana wuxuu ku hanuuninayaa naar marka de- een, kadibku waa min kabaa'ir dunuub مع asoo haddana min kabaa'ir dunuub ah في من ayaa haddana waxay tahay sifo liidata oo aada iyo aada u hooseysa xataa mushrikiinta qaarkood agtood beentu waa wax- wax liitay ka ahayd mushrikiintu been ha sheegaan kadaabiin way ahaayeen laakiin haddana maca daalika sifatulkadib inay ku sifoobaan ama qofka laga naqliyo laga guuriyo wuxuu u dareemaya inay tahay sifo liidata agtooda wax fiican kama ahayn arrintaana waxaa tusinaya abu sufyaan radia allaahu canhu intuusan islaamin ka hor markuu la kulmay heraql oo heraql uu weydiiyey su-aalihii nebiga ku saabsanaa sala allahu calayhi wasalam Een, heraql wuxuu sameeyey odayaal uu gadaal fariisiiyey odayaasha quraysh ka mid ah markaasuu wuxuu yidhahda hadduu been sheego ii ishaara inuu been sheegay ii tilmaama abu sufyaan uu marka wareysanayay abu sufyaan wuxuu yidhahday maalinkaas inaan been sheego iima diidin ilaa cabsi aan ka baqay in layga naqliyo oo la yidhaahdo odagii abu sufyaan ahaa beenuu sheegay markuu heraql u warramayey markaasna mushriga u ahaa haddana maca daalika wuxuu iska ilaalinayay inay u fa- u faafto oo ay u yacni ay mashhuur noqotay u caanbaxdo inuu been sheegay taasuu iska ilaalinayay marka beentu waa sifo aad iyo aad u liidata can xakiim bni xisaami radia allahu canhu can الnabiyi salى اllahu alay wslam qaala nebigu wuxuu yidhahda albayicaani biاlkhiyaari maa lam yatafaraqaa albayicaani waa albaa'ic walmushtari labada wax kala gadanaysa wax kala iibsanaysa bilkhiyaari khiyaar ayay leeyihin khiyaaray ku sugan yihiin labada wax kala iibsanaysa khiyaar bay leeyihiin maa lam yatafaraqaa haddaysan kala tegin intaysan kala tegin mid walbo labadooda ka mid a khiyaar buu leeyahay tafaruquna waa tafaruqu labdaan macnaha haddii jirkooda uusan kala tegin oo majliskii ay wax ku kala gateen ay ku sugan yihiin mid walboo ka mid a khiyaar wuxuu u leeyahay inuu ka noqdo beeciyo uu la galay midka kale fa in sadaqaa haddaysan ku heshiin markaa imdaa iyo socodsiin fa in sadaqaa hadday run sheegaan wa bayanaa ay caddeeyaan buurika lahumaa waxaa loo barakaynayaa fii beycihimaa beecooda ayaa loo barakaynaya hadday labadooda run sheegaan kan wax iibsa kan wax iibinaya uu ka run sheego waxa uu iibinayo wabayanaa ay caddeeyaan oo wax khiyaana aysan samayn buurika lahumaa waxaa loo barakeeyaa fii beycihimaa beecooda waa loo barakaynayaa kii wax iibsadana wuxuu iibsadaa loo barakaynayaa kii wax iibinayana lacagtii uu wax ku- waxa yacni badeecadiisa uu ku iibiyaa loo barakaynayaa wa in kadabaa hadday been sheegaan wakatamaa ay qariyaan muxiqad barakatu beycihimaa waxaa la tirtiraa oo la baabi'iyaa oo la nuqsaamiyaa beecooda barakadiisa maxqigu waxay culammadu ku fasireen inuu yahay nuqsaan iyo ibtaal labadaba inuu faa'iideynayo macnaha een, waxaa la baabi'inayaa oo ama nuqsaamaya beecii barakadii be- beecooda barakadiisa ayaa nuqsaamaya beecu wuxuu noqonayaa midaan baraka lahayn waa hadday qariyaan oo ay ka been sheegaan can ilxasan bni caliyin radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi xafidtu min rasuuli illaahi sala allahu alay salama nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaan ka xifdiyey dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuk dac ka tag maa yariibuka wixii ku shaki geliya ka tag iska dhaaf ilaa maa laa yariibuk waxaan ku shaki gelin xaggooda aad haddii waxa aad ka shakiso ma xalaala mase waa xaaraam tawaruca wuxuu ku jira iyo waraca wuxuu ku jira qofka inuu ka tago wixii uu ka shakiyey ou aado wuxuusan ka shakisanayn fa ina asidqa runtu tuma'niinatun waa xasilooni runtu waxay leedahay tuma'niina qofka in qalbigiisu uu ku xasilo niyaddiisu ay ku degto wa ina alkadiba beentuna riibatun waa shaki beentuna waxay leedahay qalaq iyo qofka inuu shakiyo iyo niyaddiisa iyo maskaxdii iyo qalbigiisu inuu degi waayo waa calaamadaha lagu kala garanayo runta iyo beenta qofka hadduu been sheego qalbigiisu kuma degana mana ku xasilayo kalsoonina kuma qabo laakiin hadduu run sheego tuma'niino iyo xasilooni iyo wuxuu dareemayaa raaxatu nafsi ayuu dareemayaa marka rasuulka sala alla alay slam wuxuu leeyahy wix haddaad ka shakisa ka tag oo waxaadan ka shakin aad xadiidkan wuxuu la mid yahay xadiid nucmaan ibni bashiir radia allaahu canhumaa oo imaamu lbukhaari iyo muslim labaduba ay soo saareen oo nebigu sal sala allahu alay wasalam uu yidhaahday ittaqi shubuhaat shubuhaadka iska ilaali faman ittaqa shubuhaat faqad istabra'a lidiinihi wa cirdihi qofkii shubuhaadka iska ilaaliya qofkaasi wuxuu beri yeelay diintiisa iyo sharaftiisa labadaba marka wix haddaad ka shakiso oo yacni shaki kaa galo ma xalaala mase waa xaaraam waxaa yacni kugu j- badbaadadu adiga ay kugu jirtaa inaad ka fogaato oo wix yaqiinayd hubto aad qaadato inaad yaqiinta qaadato shaahidka xadiidkana waa qeybta dambe fa ina sidqa tuma'niina wa ina alkadiba riiba baabu lmubaadarati bilacmaali qabla duhuuri اlfitan wuxuu baabu yahay acmaasha in lala degdego intaysan fitanta daahirin ka hor fitantu intaysan soo daahirin ka hor qofka inuu acmaasha iyo khayrkii wanaagga uu la degdego usan dib dhigan can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi sal l slama qaala nabigu wuxuu yihi baadiruu bilacmaali acmaasha la degdega fitanan fitan kala degdego kala hormara ka qiطaci leyli اlmudlimi fitantaasoo ka qiطaci leyli almudlimi la mid ah qaybo habeenkii ka mid ah habeenkii almudlimi wax mugdiyeyna macnaha habeenkii mugdiga ahaa qaybo ka mid ah fitanta yacni fitan u eg oo si yacni xagga madowga iyo kala caddaan la-aanta iyo ishtibaaha ku jira la mid a habeen mugdiya kala degdega acmaasha yusbixu rajulu ninka wuxuu waa bariisanayaa mu'minan asigoo mu'mina ayaa waagu u baryayaa wa yumsii wuxuu galabaysanayaa kaafiran asigoo gaala ow yumsii mu'minan ama wuxuu galabaysanayaa asigoo mu'mina wa yusbixu kaafiran wuxuu waagu u baryayaa asoo gaal ah yabiicu diinahu diintiisa ayuu iibinayaa bicaradin min addunyaa yacnii wuxuu ku iibinayaa bicaradin min addunyaa qaybo adduunyada ka mid ah min xutaami dunyaa quruxdii adduunyada ama yacni dhaqaalihii iyo hantidii adduunyada wax ka mid a ayuu wuxuu ku iibinayaa diintiisa xadiidkaana rasuulka sala allah alay slam wuxuu ummaddiisa ku boorinayaa inay acmaasha saalixada la degdegaan intaysan fitanta daahirin ka hor intii uusan gaarin qofka heer camalka saalixa laga hor istaago maanic uu ku yimaado intuusan waqtigaa gaarin inuu ku dadaalo oo u dadejiyo acmaasha saalixada uu iska daayo waxaa la yidhahdo taswiif bimacnaa waa samayn doonaa iyo waa yeeli doonaa maanta haddaad fursad haysato waxaa laga yaabaa berri inaadan fursaddaas helin maanta fursaddaa haysato waxa laga berri inaadan helin ay kugu soo yacnii kaa dhex galaan ama adiga iyo camalka saalixa ay idinkala teedaan waxyaalo cawaa'iq ah oo kaa hor istaagaya acmaasha saalixada inaad samayso nabiga caleyhi salaatu wasalaam marka wuxuu sheegay intaysa fitantaas imaan in acmaasha lala degdego fitantaasuu tusaaleeyey wuxuu yidhahday fitanta waxay la mid tahay habeen mugdiya habeenku markuu mugdi yahay mugdigiisuna uu daran yahay qofka waxba uma jeedo waxba uma jeedo wax anfacaya iyo wax dhibaya midna kalama arko fitantuna waa sidaasoo kaleo qofka waxay gaarsiinaysaa heer uu kala gara waayo waxa dhibaataynaya oo dhibka u ah iyo waxa asiga anfacaya uu kala gara waayo marka fitanta noocaasoo kalea intaysan imaanin acmaasha saalixadaa la degdega rasuulka caleyhi salaatu wasalaam fitantaasuu sii sharxay wuxuu yidhahday ninka mu'minka yacni ninka wuxuu waa beriisanayaa asigoo mu'mina saaka mu'min buu ahaa gelinkii dambe waa gaal fitnada jirta awgeed ama gelinka dambe ayuu muslim yahay waagu markuu baryana waa gaal diintiisu wuxuu ku iibinayaa wax un adduunyo ka mid ah yabiicu diinahu bicaradin min addunyaa xadiidkan waxaa ka agdhow xagga macnaha xadiid kaloo nebiga sala alla alay slam uu yidhaahday iqtanim khamsan qabla khamsin yacnii ka faa'iideyso shan intaysan shan imaanin shan arrimood intaysan kugu imaan shan arrimood ka faa'iideyso arrinta koowaad wuxuu yidhahda waxaad ka faa'iideysataa shabaabaka qabla haramika in dhallinyaronimadaada ka faa'iideyso intaadan waa yeeloobin ka hor markaad dhallinyaro tahay waxyaabo badan oo kuu suuragala inaad samayso oo acmaal saalixa ah ayaa waxaa laga yaabaa markay kaa daba timaad inaad qaban weyso marka dhallinyaronimada ka faa'iideyso intaadan waa yeeloobin ka hor wa faraaqaka qabla shughlik firaaqadaada ka faa'iideyso intaadan mashquulin ka hor haddaad hadda firaaqo haysato waxaa laga yaaba firaaqadan inaysan sii jirin oo mashquulaad ay ku yacni shughli uu kugu yimaad kaa mashquuliya acmaal aad qaba lahayd oo wanaagsan marka hadda haddaad firaaqo leedahay firaaqadaada ka faa'iideyso intaadan mashquulin ka hor waatuu yidhi nabig alay slatu salaam xadiid ibni cabaas nicmataani maqbuunun fiihima kahiiru min annaas asixatu walfaraaq laba nicmo dadka in badanoo ka mida waa ku dagan yihiin waa nfiraaqada iyo caafimaadka qofku markuu caafimaad qabo waxaa laga yaabaa inuusan nicmadaas aada u dareemin laakiin markuu xanuunsada uu dareemo kama faa'ideysanaya marka caafimaadki kamana faa'iideysanaya firaaqada laakiin wuxuu dareemayaa markuu mashquulo markuu mashquulo ka shallaynaya u leeyahy shalay markaan firaaqada lahaa haddaan waxay waxaa aan qaba lahaa marka firaaqadaada ka faa'iideyso qabla shughlik arrinta saddexaad oo nebigu sheegay alay slat slam waxaa waaye sixataka qabla maradika ka faa'iideyso caafimaadkaaga intaadan xanuunsan ka hor wa khinaaka qabla faqrik haninimadaadana ka faa'iideyso intaadan faqiirin ka hor maanta haddaad hani tahay haninimadaada ka faa'iidayso oo wax sadaqayso wax la bax intaadan faqiir noqon oo hadhowta aadan ku shallaayan haddaan hanti haysa lahaa waxbaan la bixi lahaa waxbaan sadaqaysa lahaa wa xayaataka qabla mowtika noloshaada ka faa'iidayso geeridaada horteed yacni intaadan dhiman ka faa'iidayso noloshaada xadiidkaas iyo xadiidkan waa isa shabahaan labaduba nabiga calayi slat slam wuxuu ummadda ku boorinayaa inay fursadaha ka faa'iidaystaan oo fursadda ku soo marta waa fursad haaliye aadan dayicin oo aad ka faa'iidaysato can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sal l slam qaala nabigu wuxuu yidhi baadiruu bilacmaali acmaasha kala degdega sitan lix arrimood kala degdega acmaasha oo intaysan imaanin acmaasha saalixada la degdega tuluuca shamsi min maqribihaa qoraxda soo bixideeda ay ka soo baxaysa meeshay u dhacdo ow dukhaana ama qaaci asigana ka mid ahaa min calaamaati saaca oo imaanaya aw iddajaala ama dajaalka kala degdega acmaasha saalixada soo bixidiisa aw iddaabbata ama daabadii ayadana ka mid a min calaamaati saaca alkubraa daabadii hadlaysay ee alla uu ku sheegay fii qowlihi waidaa waqaca alqowlu calayhim akhrajnaa lahum daabatan min alardi tukallimuhum ana annaasa kaanuu biaayaatina laa yuuqinuun daabadaas ayadana waa min calaamaati saaca alkubraa kala degdega ow khaasata axadikum ama axadkiin arrinta asiga gaarka ku ah intaysan imaan ka hor acmaasha saalixada la degdega arrinta gaarka ku ah waxaa lagu fasiray sida geeridoo kale asiga ku imaanaysa shaksi ahaan ama xanuunno asiga la soo darsaya aw amra alcaama ama arrinta caamka ah ee dadka camimaysa intaysan imaanin ka hor arrinta caamkana waxaa lagu fasiray inay tahay qiyaamu saaca ila waa arrin caamoo dadka dhan camimaysa dhammaantood ay soo gelayaan ama fidno dadka dhan wada saamaysa intaysan imaanin ka hor acmaasha la degdega buu leeya rasuulka sala allahu alay wasalam amaa xadiidka ahaa baadiruu bilacmaali sabcan xadiidkaasi waa xadiid daciif ah baadiruu bilacmaali sabcan hal tantadiruuna ilaa faqran munsiyan ow ghinan mudqiyan ilaa aakhirihi xadiidkaas waxaa ku jira sanadkiisa nin la yihahdo muxarar ibnu haaruun oo culammadu ay yidhahdeen waa matruuk can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi jaaa rajulu ilaa rasuuli illahi sala alla ly slam nin baa nebiga u yimid calayhi salaatu wasalaam faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayu ayu sadaqati acdamu ajran sadaqa maxaa u weyn xagga ajarka sadaqa midee u weyn xagga ajarka qaala nebigu wuxuu yidhi an tasadaqa waa inaad sadaqaysato wa anta saxiixun shaxiix adigoo caafimaad qaba lana bakhiilaya hantidii waa inaad wax sadaqaysato takhsha alfaqra faqri ka baqaya wa ta'malu alghinaa haninimana rajaynaya walaa tumhil ha dib dhigin yacnii xuquuqda lagugu leeyahay ee waajibaadka ah ha dib dhiganin xataa idaa balaqat ilxulquuma ilaa naftu ay gaarto xulquumta ama ay dhuunta soo gaarto qulta aad tidhaahdo lifulaanin kadaa hebel intaas ayuu lahaa walifulaanin hebelna kadaa arrinkaa ayuu lahaa waqad kaana lifulaanin hebelna wuxuu lahaa sidaa markaas aad tidhaahdo yacnii heerkaas ha gaarin oo intaadan wakhtigaas gaarin ka hor xuquuqda lagugu leeyahay iska bixi rasuulka caleyhi salaatu wasalaam waxaa la weydiiyey sadaqa maxaa u ajar badan markaasuu yidhi sadaqa waxaa u ajar weyn inaad wax sadaqaysato adigoo caafimaad qaba shaxiixna ah waxay yidhahdeen culummadu qofka markii uu caafimaad qabo sida badan hantidiisa waa la bakhiilaa laakiin markii uu jiran yahay waxaa laga yaabaa inuu yacni ka quusto hantidan isticmaalkeeda asiga uu isticmaalo oo markaa yidhaahdo kolley waa lagaa dhaxli doonaaye wax un la bax kolley hantidaani dad dad dad kale ayay u dhici doontaa oo qaado doone e adigu wax la sii bax markuu xanuunsan yahay inuu sidaa wax ula baxaa dhici karta laakiin markuu caafimaad qabo waa ku adag yahay hantida waana jecel yahay inuu haysto idan qofka asoo hantidii jecel ku dheggan inuu bixiyo waxay daliil u tahay inuu ma aragtay ikhlaas u bixinayo waxay tusinaysaa ay calaamad u tahay qofkaas inuu wax u bixinayo ikhlaas oo niyo saadiqa uu ku bixinayo nabiga calayi sala slam marka wuxuu leeyahy waa inaad wax bixiso adigoo caafimaad qaba hantidana ku adag oo la bakhiilaya taksha alfaqra faqri ka baqaya faqri buu ka baqayaaho wuxuu isleeyahay hantidaada haddaad la haddaad bixiso amaad faqiir noqotaa asagoo ka baqaya faqri oo isla hantidaada haddaad bixiso amaad faqiirowda inuu wax la baxo wa ta'malu alghinaa haninimana rajaynaya oo ma aragtay diilaynaya inuu hani sii ahaado oo wuxuu isleeyahay haddii aad hantidaada daysato oo aadan bixin waxaa laga yaabaa inaad hani ahaato oo hantidaada aad sii haysato oo nin taajir oo hania aad ahaato marka saa darteed waxba ha la bixin marka faqrigana waa ka baqayaa haninimana waa rajaynaya asagoo sidaa ku sugan adigoo sidaa ku sugan inaad wax bixiso taasaa sadaqa u fadli badan walaa tumhil ama walaa tumhilu yacnii ma dibdhigaysid xuquuqda lagugu leeyahay xataa idaa balagat ilxulquuma ilaa ay naftu dhunta soo gaarto macnaha waa markuu qofka dhimanayo oo yani geeridu u timaado waxa xaafid ibnu xajar uu leeyahy xataa idaa balagat ilxulquum macneed waxa waa xataa idaa qaarabat waa hadday ku dhowaato wa ilaa qofka wuxuu yidhahda hadday naftu dhuunta usoo gasho ou qarqarada gaaro waxba laga aqbali maayo wax laga aqbalaya markaa ma jiraan oo sadaqaada ama acmaal saalixa ah oo waatuu alla yidhi subxaanaه wa tacaala walaysat الtowbaةu liladiina yacmaluuna الsayi'aat xataa idaa xadara axadahum اlmowtu qaala inii tubtu اlآan alla wuxuu yidhaahday toobadu ma laha kuwa xumaanta samaynaya ilaa markay geeridu usoo xaadirta dhahaya haddaan toobad keenay kuwa ma dha markaa dhahaya haddaan toobad keenay kuwaas wax ma lahan macnata toobada qurta waxaad leedaha marka lifulaanin kada hebel wuxuu leeyahay kada sidaas ayuu leeyahay walifulaanin kada hebelna sidaa buu leeyahay waqad kaana lifulaanin xaal ay u sugnaatay hantidaas maaragtay uu leeyahay hebela hebel intaasaa usugnaatay hebel intaasaa iskale uu leeyahay xaal hantidaas baa iska leeyahay ninka yani fulaan waqad kaana walxaal qad kaana ay hantidaas u sugnaatay lifulaanin hebel ou dhaxlay oo asiga uu la wareegay
baabu biri lwaalideyn wuxuu baabu yahay in loo baarinimo sameeya labadii waalid labadii waalid ee ku dhashay inaad u baarinimo samayso ayuu baabu yahay xuquuqda labada waalid ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku xijiyey ama yani uu la xiriiriyey xaqiisa alla subxaana wa tacala markuu xaqiisa sheegay fi lqur'aan aayado badan wuxuu ku xijiyey xaqu lwaalideyn waxaa ka mid ah aayat lxuquuq alcashara wacbud llaha walaa tushrikuu bihi shay-an wabilwaalideyni ixsaana ilaahay caabuda subxaana wa tacaala waxnana hala wadaajina labada waalidna u ixsaan sameeya waxaa ka mid a qowl llahi caza wajala waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaahu wabilwaalideyni ixsaanan rabbigiin wuxuu xukumay rabbigaa wuxuu xukumay ou amray ou dardaarmay anlaa tacbuduu ilaa iyaah inaadan caabudina alla mooyaane subxana wa tacala cid kale inaadan caabudin wuxuu kaloo alla dardaarmay uu amray in labada waalid loo ixsaan sameeyo loo baarinimo sameeyo marka allah markuu xaqiisa sheego wuxuu ku xijinayaa xaqulwaalideyn sababtoo ah acdamulxaq waa xaqullaah xaqullaahi ayaa xuquuqda u weyn ilaahay subxaana wa tacaala waa midka ku abuuray xaqiisa xuquuqda u weyn waxaa ku xiga labadii sabab u ahaa jiritaankaaga oo waa labadii waalid ayaa waxay ku xigaan xaqa rabbi subxaana wa tacaala can cabdillaahi bni mascuudin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi sa'altu rasuula allahi sala allah alay slam rasuulka alayh salatu wasalaam waxaa weydiiyey ayu lacmaali axabu ila allah acmaal midee loo jeceyl badan yahay alle xaggii qaala nabigu wuxuu yidhi alsalaatu calaa waqtihaa waa salaaddii in la tukado waqtigeeda qultu waxaan idhi uma ayun kadibna maxaa ku xiga qaala nabigu wuxuu yidhi uma biru lwaalideyn kadib waxaa ku xiga in labada waalid loo baarinimo sameeyo qultu waxaan idhi uma ayun kadibna qaala wuxuu yidhi aljihaadu fii sabiili illaah waxaa ku xiga aljihaad fii sabiili llah qaala wuxuu yidhi xadaanii bihinna nebiga ayaa ii sheegay arrimahan waxaa dhahaya ibnu mascuud walow istazadtuhu haddaan ka ziyaado dalbi lahaa rasuulka lazaadanii waa ii ziyaadi lahaa haddaan dhihi lahaa uma ayun waa iigu dari lahaa laakiin aniga sida ku kaaftoomay intaas saasuu leey cbdullahi bn mascuud radi allahu canhu su-aasha koowaaduu weydiiyey waxay ahayd acmaalin alla muxuu u jecel yahay alla xaggii acmaal maxaa loogu jecel yahay wuxuu yidhahda waa salaadda in waqtigeeda la tukado maxaa ku xiga nebigu wuxuu yidhaha alay slat salaam in labada waalid loo baarinimo sameeyo waa biru lwaalideyn kadibaa waxaa la sheegay aljihaadu fii sabiili illah lidaalika jihaadka waxaa shuruudiisa ka mid ah idnu lwaalideyn in qofka labadiisa waalid ay u idmaan oo ay u ogolaadaan can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yihi jaa-a rajulu nin baa u yimid ilaa rasuuli llahi sal slam faqaala wuxuu yidhi man axaqu nnaasi dad yaa ugu xaqnimo badan bixusni saxaabati yacnii saaxiibnimadeeda wanaaggeeda yaa dad ugu xaqnimo badan inaan suxbadiisa wanaajiyo yaa dadka ugu xaqnimo badan qaala nebigu wuxuu yidhahda ummuka hooyadaabaa u xaqnimo badan qaala wuxuu yidhi uma man kadib yaa ku xiga qaala wuxuu yidhi uma ummuk kadibna hooyada qaala uma man qaala uma ummuk saddex jeeru hooyada sheegay qaala wuxuu yidhi uma man qaala uma abuuka kadibna waxaa ku xiga aabbaha saddex jeer ayaa xaqul um la hormariyey oo nabiga alai salatu salaam uu ku celceliyey marka saddexaad ayuu wuxuu yidhahda uma abuuka waxaa xaqa hooyada saddex jeer loo sheegayo waxay tahay culimmadu waxay yidhaahdeen hooyada dhibka ay kaa marayso waa ka badan yahay dhibka aabbuhu u marayo sagaal bilood ayay sida qaalibka ximbaar yani caloosha ku sidaa kadib way foolanaysaa fooshuna waa dhib badan tahay rafaad badan ay ka maraysaa kadib waxaa way nuujinaysaa ayadaa korinaysa qaaliban waxa guriga la jooga waa ayada tarbiyada waladka aabbaha waa la wadaagtaa raciyada iyo marka dhowridda iyo ilaalinta hooyadu waa ka badan tahay midda aabbaha macnaha kale oo aabbaha yani hooyada aabbaha looga hormariyey waxay culamada qaar ku sheegeen way ka daciifsan tahay oo waxaa laga yaabaa aabbaha haddii xataa aad isku waasho inuu xaqiisa kaa dhacsan karo waa nin raga laakiin hooyada waxaa laga yaaba inaad itaal sheegato ood u awood sheegato ila waa dumar waa daciif saa darteeda xaqeeda la adkeeyey saddex jeer nebiga sala allahu calay wasalam uu ku celceliyey uma um qaala uma man qaala uma abuuka kadibna wuxuu yidhahda aabbaha وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وxuu yihi رغم أنفu ثuma رغma أنفu ثuma رغma أنفu يعني waxaa afkiisa sankiisa uu booroobay oo sanka ciidda gashtay oo liidnaanu ay ku dhacday saddex jeer buu ku celiyey qiila waxaa la yidhi man yaa rasuul الlah yaa waayo rasuulka ilahi qofkaas dulloobay oo dulligaas uu ku dhacay qaala wuxuu yidhi man adraka abaweyhi waa qofkii labadiisa aabba soo haleela macnaha abawey wax laga wadaa waa hooye aabba waa min baabi tagliib miman adraka abaweyhi qofkii labadiisa waalid soo haleeloo soo gaara cinda alkibari weyninka agti markay labada waalid waayeeloobaan ay da- noqdaan qofkii soo gaara ow axadahumaa midkood qofkii soo gaara ow kilayhimaa ama labadooda falam yadkhul iljannata jannada aan gelin oos bisababihimaa aan jannada ku gelin qofkaas waayo qofka dulloobay waana nabiga caleyhi salaatu wasalaam markii uu jibriil caleyhi salaatu wasalaam uu habaaray uu yidhaahdo qofkii labadiisa waalid soo haleela oo sababtooda aan jannada ku gelin abcadahu llah nabiga aleyh salatu slam wuxuu yidhahda aamiin allaha fogeeyey buu yidhi jibriil rasuulka caleyh salatu slam wuxuu yidhahda aamiin marka jibriilna waa duceeyey nebi moxamed sala allah alay slamna waa aaminsaday afdalu lmalaa'ika ayaa duceeyey afdalu lkhalqina waa aaminsaday oo rasuulka caleyh salaatu wasalaam waa qofkii labadiisa waalid soo haleela oo da- ku soo haleela ama mid ka mid ah bisababihimaana aan jannada ku gelin waxaa loo leeyahay cinda alkibar waxay tahay waalidku markuu waayeeloobo waxyaabo badan oo culaysyo ah ayuu la imaanayaa oo intuusan waayeeloobin uusan lahayn qofku markuu da- noqdo dulqaadkiisu waa yaraanaya sabarkiisu waa yaraanaya sheegashadiisu waa badan tahay xanuunadiisu waa badan yihiin waxyaabo badan ayaa qofkii la soo darsaya culayskaas marka adiga kugu imaanaya waxaa laga waxaa lagaa rabaa inaad ixtisaabato waalidka u baarinimo samayso hadalladiisa aadan dhibsan dalabaadkiisa aadan dhibsan haddaysan wax sharciga khilaafsan aysan ahay sharciga khilaafsan haddaysan ahayn inaadan dhibsan ood u baarinimo samayso wuxuu kahanayana inaad ka ilaaliso wuxuu dhibsanaya waalidka inaad ka dhowrtood ka ilaaliso allah wuxuu yidhaha subxaana wa tacaala imaa yabluganna cindaka alkibara axaduhumaa ow kilaahumaa falaa taqul lahumaa uf haddii axadkood ay da-du soo haleesho midkood ama labadoodaba labadooda ama mid ka mid a ha dhihin uf ha ku dhihin falaa taqul lahumaa uf bimacnaa waan dhibsanayaa hadalkaaga atadajar iyo wax lamid a ha dhihin walaa tanharhumaa hana canaananin alxaafid ibnu kathiir markuu aayaddaa fasirayey wuxuu yidhaahday qowl xunna ha ku dhihin ficil xunna ha ku dhihin macnaha qowlka xun waxaa waaye uf ha ku dhihin falaa taqul lahumaa uf walaa tanharhumaa waxaa waaye buu yidhahda in gacanta aad ku taagto ood ku ishaarto ood faraha aad taagtaagtood muujiso inaad dhibsanayso waxa waalidku uu leeyahay qowl xunna ka ilaali ficil ay dhibsanayaanna ka ilaali haddii marka uf la diiday oo bimacnaa atadajar ah hadalkaagaan dhibsanaya ama warkan waa idhibaya inaad tiraha hataa waalidka waa la diiday waxaa ka sii fog war ka kulan inaad tiraahdo inaad hoos u hadashood gununucdana ayaduna waa waa la mid oo dadka hadda jira in badanoo ka mid a haddii waalidku canaanto ama hadalka lagu kululaya hoos u guuxayaa wararow hoos u leeyahay waalidka uusan maqlaynin ayada laftirkeedu waa nooc ka mid ah cisyaanka waalidka la caasinayo maxaa yeel waxaas aad hoos u tiri ma cayday ma ammaantay maxaa tiri waalidka waxbaa galaaya hadalladaas aad hoos u leedahana waxay muujinayaan inaadan raalli ka ahayn lakin waxa la rabaa inaad dulqaad muujiso inaad dulqaad muujiso hadal wanaagsan aad ku tiraahdo ayagu ha ku canaantaan waalidaa lagu yahay qof la dhala ayaa tahay laakiin inaad jawaabto ma ahan hadalay dhibsanayaan aad ugu jawaabto taa beddelkeeda alla subxana wa tacaala wuxuu amray hadal wanaagsan iyo ficil wanaagsan in loogu bedelo waqul lahumaa qowla kariima waxaad ku tidhaahdaan buu yidhi hadal wanaagsan waqfid lahumaa janaaxa dulli min araxma waxaad hoos ugu raaricisaan garab dulli macnaha waxaa waye hoos iskugu dhiga waalidka ha u muujin inaad ka sarrayso ha u muujin inaad ka awood badan tahay hoos iskugu dhig waalidka u tawaaduc waa ficilkii qowlkan xagga qowlkan alla wuxuu yihahda waxaad ku tidhahdaa qowlan kariiman hadal wanaagsan waalidka ku dheh marka xuquuqulwaalideyn aad iyo aada u weyn tahay birulwaalideyn wax aad iyo aad u weyn wey can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sal ly slm rasuulka alayh slat slam wuxuu yidhi laa yajzi waladun waalidan laa yejzii mag abaalmarinayo waladun walad waalidan waalid ma abaalmarinayo ilaa an yajidahu ilaa inuu helo mooyaane mamluukan waalidkii oo addoonah inuu helo mooyaane fa yashtariyahu uu markaas soo iibsado fa yuctiqahu uu xoreeyo bimujarad uu soo iibsadana waa xoroobaya yacnii inuu waalidkii soo iibsado ou xoreeyo mooyaane si kale waali walad waalidkii uma gudi uma gudi karo wa fii riwaayatin laa yejzii waladun waalidah walad uma gudayo waalidkii xaqa uu ku leeyahay ibnu cumar radi allaahu canhu asoo xajinaya ayaa wuxuu la kulmay nin hooyadiis ximbaarsan asoo ximbaarsan la dawaafaya hooyadiis markaasuu yidhi ibnu cumarow ma u aragtaa inaan u abaalguday macnaa waa ximbaaray dhabarkan ku sidaa anoo ximbaarsanaan la dawaafaya marka ma u aragtaa buu yidhi inu- inaan u abaalguday markaasuu yidhi laa walaa bizafratin waaxida inaad u abaalgudda iska daaye hal jeer oo ay naxday ama ay neeftuurtay naxtin ay naxda awgeed ama markii ay foosha ahayd uma qalmata buu yidhaahday ximbaaridda hadda aad ximbaartay maa dhibkii kaa soo martay marka ximbaaridda asiga uu ximbaaray waa la weyneyd inuu inta ximbaaray la dawaafay laakiin wuxuu yidhaahday hal mar ay yacni neefta ka imaanaysa keliya markii ay yacni foolanayso iyo culayska soo gaaraya hal neefoo ka timi xataa uma dhigmato yacni xaqa ay kugu leedahay hooyada can cabdillahi bni camrin radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi jaءa rajulu ila nabiy sal l slam nin baa nebiga u yimid faista'danahu fi ljihaadi jihaadka ayuu idan uga dalba wuxuu yihi rsulka ilah waxaan rabaa inaan jihaado faqaala wuxuu yidhi axayun waalidaaka labadaada waalid ma nool yihiin qaala wuxuu yidhi nacam haa qaala wuxuu yidhi fafiihimaa fajaahid labadaada waalid ku jihaad hadday ayaga nool yihiin juhdiga iyo dadaalka aad dagaalka ku bixi lahayd ayaga ku bixi u baarinimo samayntooda ku dadaal ayaga ma aragta xuquuqdooda inaad gudatid ku dadaal fafiihimaa fajaahid dhallinyarada hadda jirtan in badan waxaa lagu booriyaa in waalidka aan la adeecin oo la khilaafo oo qofku meeshuu rabo uu iska aado oo la yidhaahdo waxba ha dhegaysanin hadalka waalidka nabiga calayhi salaatu wasalaam laakiin wuxuu leeyahay fa fiihimaa fajaahid labada waalid ku jihaad ayaga ka idan qaado rasuulka alay sala saasuu ku boorinaya inuu labadiisa waalid u noqdo ayaga uu ku dadaalo baabu silati alarxaami wuxuu baabu yahay qaraabada oo la xiriiriyo biru lwaalideyn waa mowduuc ballaaran alimaamu albukhaari raximah ullah fii kitaabihi aladabi almufrad baabu biri lwaalideyn aada ugu dheeraaday axaadiis aada u fara badanna waa keeneen waana ku bilaabay kitaabka kitaabka waa ku bila wuxuu ku bilaabay biru lwaalideyn baabka ugu horreeyuu sheegay waxay ahayd baabu qowli illaahi caza wajalla wawasayna alinsaana biwaalidayhi ixsaanan aayaddaasuu ku bilaabay markaasuu wuxuu keenay fas- ee, baabab aada u fara badan oo ku saabsan biru lwaalideyn iyo fadliga ay leedahay iyo labada waalidoo la caasiyo cuquubada ka dhalanaysa oo qofku ku mudanayo السلام ورحمة الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي وحير من أحب قفك جعليست أن يبسط له في رزقه إن رزقه صلى في ذي قفك جعليست وينسأ له لو دبدغ في أثره أجشي سي عمره سنة لو دبدغ قفك جعليست فليصل ها حريري رحمه قرابة سا حريري قفك جعل إن رزقه صلى واسعيه أجشي سنة لو دبدغ فليصل رحمه قرابة سا حريري marka min asbaabi risqi wa sicati risqi waxaa ka mid ah in qofka uu maaragtay qaraabadiisa xiriiriyo waxaa kaloo ay- aan aajaasha ama cumriga qofka in loo dheereeyo asbaabteeda ka mida inuu qaraabadiisa xiriiriyo wayunsa'a lahu fii atharihi ajasiis in loo dibdhigo culamo waxay yidhaahdeen dibdhiga ajasha loo dibdhigayo macnaheedu ma aha wax ugu qornaa fi lowxi lmaxfuud in laga bedelayo oo la leeyahay qofkan cumrigiisa hadda wax loogu darayaa laakiin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ogyahay qofka intuusan abuurin ka hor in qofkan uu noqon doono qof qaraabadiisa xiriiriya iyo inuusan ahaanin qofkan qof qaraabadiisa xiriiriya haddii marka qofkaasi uu yahay qof qaraabadiisa xiriiriya oo ilaahay subxaana wa tacaala uu u qadaray oo u ku yani bicilmihi saabiq alla uu ku ogaaday in qofkan qaraabadiisa uu xiriirinayo qofkaas ajashiisa ilaaha u dheereynaya laakiin wax wax laga bedelayo waxay yidhaahdeen waa suxufta iyo warqadaha oo ku jira biaydi lmalaa'ika yacni gacmaha malaa'igta waxa le qofka hadduu qaraabadiisa xiriiriyo cumrigiisu waa waa- waa loo dheeraynaya waa loo waasicinaya wayunsa'a lahu fii atharihi falyasil ha xiriiriya buu yidhi raximahu qaraabadiisa ha xiriiriyo silat larxaam ayaduna waa waajib in qaraabada la xiriiriyo can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tihi qaala rasuulu llahi sala allah alay slam nabiga alay slat slam wuxu yidhi alraximu mucallaqatun bilcarshi raximka iyo qaraabanimadu waa mid ku lagu xiray oo la- laga raariciyey carshiga carshiga mid ku dhegan wa taquulu waxay leedahay raximkii man wasalanii qofkii i xiriiriya wasalahu allah allaha xiriiriyo waman qatacanii qofkii i gooya qatacahu allah allaha gooyo axaadiida qaarna waxaa ku jirta inuu alla subxaana wa tacaala leeyahay amaa tardayna an asila man wasalaki wa aqtaca man qaطacaki ma waadan ku raali noqonayn inaan xiriiriyo qofkii ku xiriiriya oo aan gooyo qofkii ku gooya manaa raximkii iyo qaraabadii can cabdillaahi bni camrin radi allahu canhuma can الnabiy sal l slm qaala nebigu wuxuu uhi laysa alwaasilu bilmukaafi'i waasilka ama midka qaraabadiisa xiriiriya ma aha midka abaal yacni midka mukaafi'a ah ee ka abaalgudaya wanaag loo galay ma aha walaakin alwaasilu laakiin waasilku alladii waa midka idaa qatacat raximuhu haddii qaraabadiisu ay gooyaan wasalahaa xiriirinaya ma qofka qaraabadiisu ay gooyaan markay gooyaan qofka xiriirinaya kaas waaye waasilka xadiidka nebiga alay slat slam wuxuu sheegayaa wax dadka inta in badan ay u yaqaanaan inay qaraabo xiriirin tahay inaysan qaraabo xiriirin ahayn taasna waxaa waaye qofka qaraabada kula ah markii uu ku xiriiriyo haddaad xiriiriso markii uu ku gooyana aad tidhaahdo asigaba ima xiriirin aniguna ma xiriirinayo qofkaasi waasil ma ahan mid kamid qaraabadiis xiriirima ee waa mukaafi waa nin abaal loo galay gudaya waa nin markii la xiriiriyo asiga lyacni xiriir lala sameeyo wax xiriirinaya markii wax la siiyo wax siinaya laakiin haddii xiriirka laga goosto goynaya kaasi ma aha waasil waasilka waa kee marka waa midka markay qaraabadu gooyaan xiriirinaya markay ayaga jaraan xiriirinaya nin baa nebiga u yimi sala allahu calay wasalam markaasu wuxuu yidhahda rasuulka ilaahayo aniga waxaan leeyahay qaraabo uxsinu ilayhim wa yusii'uuna ilaya waan wanaajinayaa ayaguna waa i xumaynayaan way igu xadgudbayaan anigu waa u dulqaadanaya marka aniga waa xiriirinaya ayagana waa i jarayaan nabiga calayi salatu slam wuxuu yidhaha haddii sida aad sheegaysa ay tahay fa ka'annamaa tusifuhum ulmal waxay la mid tahay adigoo dambas kulul cunsiinaya adoo dambas kulul afka u gelinaya ayay la mid tahay sidaa sheegayso haddii ay tahay macnaha goynta ayagu ay ku goynayaan dembiga ka soo gaaraya waxay la mid tahay ayagoo dambas kulul cunaya laakiin adiga xiriirinta aad xiriirinayso waa cibaada hadday ku gooyaan iyo hadday ku xiriiriyaanba waxaa la rabaa mar walba inaad adiga xiriiriso oodna u xiriiriso taqaruban ila allahi casa wajal adoo ilaahay ugu dhowaanaya qaraabadaada inaad xiriiriso oo aadan gooynin qofka qaatica ahay qaraabadiisa gooyana jannada geli maayo sida nebigu sheegay sala alla alay slam laa yadkhulu ljannata qaaticu raxim saas ui rasulka alai salatu salaam jannada geli maayo qofka qaraabadiisa jara oo qaraabadiisa gooya axaadiistii marka ku saabsanayd fi laadaab in sha allahu tacaala intaas ayaan maaragtay kusoo koobeynaa waana xalqadii ugu dambeysay oo ku saabsan yacni ku saabsanayd axaadiista ku saabsan fi laadaab waalakhlaaq waxaana noogu dambeeyey qaraabo xiriirinta iyo birulwaalideyn baabku abwaabtaana waa abwaab waasica ahlulcilmiguna waxay ku sheegeen fii kutubi alxadiid fii saxiix albukhaari waa axaadiistaani wax ka badanaad ku arkaysaa kutubo mufradana waa laga alifay fi fi ladab oo waxaa ka mid ah kitaab alimaam albukhaari raximah llah aladab almufrad oo imaam alxaafid ibnu xajar uu yidhaahda kitaabkaas waxaa ku jirta uu yidhahda fawaa'id kathiira fawaa'id aad iyo aad u fara badan ayaa kitaabkaas ku jirta kitaabkaas marka aad buu wuxuu uga hadlay qofka mu'minka ah aadaabta looga baahan yahay ay ugu horeeyaan birulwaalideyn ay ku xigaan silatul arxaam iyo wixii ka soo horjeeda oo ah in waalidka lagu yacni lagu caasiyo cuquuqulwaalideyn iyo qatiicatul arxaam xiriirinta qaraabada la xiriirinayana culummada shuraaxda qaar ka mida waxay sheegeen waxa ugu yar ee qaraabo lagu xiriiriyay inay tahay in la salaamo waxa ugu yar ee qaraabada lagu xiriirin karo inay tahay in la salaamo oo xaalkooda aad ka warsatood salaamto waxa ugu yar inay tahay intaas ugu yar haddii lagaa waayana macnaheedu waxaa waaye qaatic baa tahay nin qaraabada gooye ayaa tahay haddii salaam aad dhaafiso oo ma aragtay hadal wanaagsan iyo ficilba iskugu darto waaba kasii fiicantao waa sida la doonaya laakiin waxa ugu yar ee qofka qaaticnimo uga badbaadayo waa inuu qaraabadiisa salaamo uu xiriiriyo sida qaadi ciyaad uu sheegay raximah llah fii sharxi saxiix muslim إن شاء الله أنت سأكون كافتومينا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أيها الإخوة والأخوات انتهينا كل منه شرح كتاب كله وسيدانه كلا وحدين كاتقينا بحفظ الله تعالى ورعايته مع تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد